akademiyadda kubadda cagta ee itaal waxay ahayd tii ugu horreysay ee qabata carruurta da-doodu ka yartahay sagaal jirka ilaa kow iyo toban jirka waxaana asaaskeedu ahaa labadii kun sideed iyo tobankii lahaa aweys xaaji nuur oo ah maamulaha akademiyadda aweys waxa uu marxaladii iyo qaabkii uu ku asaasay akademiyadan uga waramay idaacadda himilo itaal football academy waxaan aasaasay laba kun iyo sideed iyo tobankii si rasmi ah laakiin fikirkeedu wuxuu jiray wax badan intii aniga aan jiray nolosheeda kale barkeedao kale weligeygan waxaan ku fikirayay in muqdisho ay ku habboon tahay oo ay ka maqan tahayna in akademiyad la sameeyo sababtay ugu dhalisana waxay ahayd dabcan aniga waxaan aada u jeclaa inaan kubadda cagta ciyaaro saxaafadda ka horbo waana ciyaari jiray laakiin meeshii aan rabay iyo sidii aan rabay ma gaarin waxa aan isdhahay marka way kaa maqnaayeen oo aad u gaari weysana waxay ahayd meel aan kubadda ugu hagaago ma lahayn caruurtan waxay xaq u leeyihiin inay ciyaaraan waxay xaq u leeyihiin inay farxaan inay si qurux badan u koraan marka inay ciyaaraan waxay ka saacidaysaa inay waxbarashadii ku dhiiradaan oo ay ku fiicnaadaan inay nabadgelyada iyo maaragtay amniga waxba u dhimin inay ku fiicnaadaan ayaga laftirkoodii inay badqab maaragtay xaafadahoodii ku joogaan oo dhibaatooyin kale aysan soo wajihin marka sidaas darteed aniga laftirkayga aabbo caruur lahaan ahay caruurtaydana aan fursadaas uga faa'iideeyo intii kale oo ayaga asxaabtooda oo u dhow marka wixii sidaas aan ku bilownay ayaa markii dambe weynaaday oo ballaartay waxa uu maamulaha akademiyadda itaal ka hadlayaa guulaha la taaban karo ee laga gaaray akademiyadda asaaskeedii kadib waxaana ka mid a koobab ay qaadeen in ay danaynayaan kooxaha kubadda cagta ee dalka oo carruurta halkaas ku tababarata isha ku haya si ay mustaqbalka uga xushaana ciyaartooy ay ka faa'iidaysan karaan
hadda saddex koobaan haysanaa hal koobaa ugu weyn oo uguna muhiimsan oo insha allah haddii haddana sanadka xiga la qabto aan rajaynayna inaan jambionka ahaano anaga hadda jambionka ah kan ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa waaye sanadkii hadda lasoo dhaafay dhammaadkiisa magaalada muqdisho garoonka jaamacadaha waxaa lagu qabtay koob la yidhaahdo grassroots maaragtay tournament oo caruurta soomaaliyeed loo qabtay akademiyadahooda koobka waxaa taabgelinaysay fifa xiriirka kubadda cagta soomaaliyadana fulinayay oo maaragtay qabtay waxaa barbar socday tababar macalinnimo marka koobkii anagaa ku guulaysanay weliba si qurux badan haddii maanta warbaahin waxaan usoo jeeda oo aada uga sheekaysa la heli lahaa markaan ku dhaho waxawaaye skoor uu ahaa koox maaragtay akademiyad tartamadii ay ciyaarto o dhan aan hal goolba shabaqeedii la taaban cunuga goolhayaha noogu jiray dhowr rigooro badbaadiyey oo inta maaragtay lagu helay waxaan dhalinay saddex balosiyoon oo aada u qurux badan oo garoonka dhinacyo kala gedisan ah aan ka dhalinay maaragtay ilmaha goolashii ugu badnaana kooxda dhalisana waa ahayn marka annagoo maaragtay aan biitin aan koobka ku qaadnay koobkaasaa noogu muhiimsan labada kooboo kalena waxay ahayn koobab ramadaan lagu maamuusayo ciyaalka dhexdooda loo dhigo aan akademiyad loo fiirinayn laakiin annaga aan akademiyad ahaan uga qayb galnay markii hore waxaan ku aasaasay aniga caruurteedaan ku aasaasay waxay ka yaraayeen sagaal sano laakiin waxaan ugu talagalay inta ayaga ay iskuuloodka yihiin in ay noqdaan koob iyo toban jir wax ka yar under eleven inay noqdaan toban sano sagaal sano sideed sano toddoba sano laba kun sideed iyo toban laakiin kuwii markaas tobanka sano jiray maanta waxay jiraan afar iyo toban saddex iyo toban ay jiraan marka automatically waxaa isbedelay maaragtay da-dii way isbedeshay hadda waxaan haynaa marka under fourteenna waa haynaa under elevenna waa haynaa under fourteenka waa maaragtay ku saddex iyo toban jirada laba iyo toban jirada ilaa iyo koob iyo toban jirada wixii koob iyo toban ayaga ka yarna ayagana qayb kala waaye tiradani waxbaa ku kordhay oo markii hore aan u qorsheeyey oo ay ahaayeen carruurta ayaa qaata tababaro heer sare ah waxa ay ciyaaraan kulamo saaxiibtinimo iyo kuwo tartamo kala duwan waxaana halkaas ka soo baxa ciyaartooy mustaqbal wanaagsan aweys ayaa waxa uu fariin u dirayaa waalidiinta ay tahay in ay la socdaan caruurtooda kuna dhiirigeliyaan waxyaabaha ay jecel yihiin cunug kasta oo nool maaragtay wuxuu xaq u leeyahay in uu si qurux badan waalidkiisa uga helo in ay u koriyaan koriinka marka waxaa ku jira ma ahan in cunto la siiyo biyo la siiyo uu cayilo oo uu dheeraado ma ahan uu qurux badnaado oo keliya taas waa qayb koo waaye laakiin waxaa kaloo ku jiro oo ka muhiimsan maskaxda maskaxdana labada hab ee loo koriyo waxa waaye in cunugan uu waxbarasho helo waxbarasho u qalanta waa in uu helo oo tayo leh iyo in uu fursad u helo in uu ciyaaro inta uu yaryahay xafiisyada waxaad ku aragtaa meelaha waxbarashada waxaa ku aragtaa dad waaweyn oo ciyaaraha ayaad aragtaa waa kuwii marka la caburin jiray oo aan itaal camal helin oo waalidka uu aaminsanaa hadduu cunuga dheelaba inay faldaro tahay marka cunugaaga markuu weynaado bulshada dhexdeeda intuu ku falaadi lahaa hadda marka uu yaryahay fursad u sii in uu ciyaaro xaq waayana oo asaasi ah oo uu leeyahay oo biri ka maalina lagu weydiinayo